farsamayaqaanada magaalada jowhar waxaay door muhiim ah ka cayaaraan horumarinta nolosha bulshada deegaanka waxaa jira shaqooyin farsamo oo kala duwan oo ay qabtaan sida dayacatirka qalabka biraha makiinadaha dhismaha guryaha iyo farsamada gacanta ee ku saleysan hal abuurka farsamayaqaanadu waxay helaan dakhli shaqooyinkaasi farsamada ee ay qabtaan sida dayacatirka qalabka ama dhismaha qaar badan waxay kaloo leeyihiin mehrado yaryar oo shaqaabuur u sameeya dhalinyarada soomaaliyeed qaar ka mid ah farsamayaqaanada ku nool magaalada jowhar ee farsameeya agabka loo isticmaalo guryaha sida albaabada iyo dariishadaha iyo waxyaalo kale oo badan ayaa ka waramay sida ay bulshada ugu adeegaan noloshoodana ay ugu maareeyaan usoo wareejiyey waxyaabo badan wax walba alxana waa qabanaa waxaan wixii nolol keenana waa qabanaa albaabada waa dhowr nooc nooca arkiisa waa turki ayagoo saan naqshadeysana keenaa lambiyada sidaan u naqshadeysan qaar wax baa ka bedelinaa qaarna ayagoo soodameyna waa sii sharaxnaa kule u hagaajinaa macnaha kan waa bris waa isna waa nooc kale waaye albaabada dhowr nooc keliyin ganjeelooyinka sidoo kale ayana dhowr nooc keliyin dariishaha dhowr nooc nooca noocaan nolo dirsameynaa waa sameynaa macne micnaha tusaale ahaan dadaa jiro mare dadaa jiro dibidaha jiro waxay sameeyaan waxay soo sira waxay soo ay soo sawiraan micnaha naqshada maaragtay oo kuwaan naqshadaha dibidaha laga isticmaalo albaabaa jiro micnaha oo caadina u eg sida orijinaalka oo kale kuwaasoo kale qad qad loogu soo diraa minaha osaa loogu soo diraa waxaa loogu soo diraa ama waxaa loogu soo diraa caasimadeena hirshabeelle waan ku filannahay ayaan isleeyahay haddii la haraada boqolkiiba boqol waxaana wax laga weydiin karaa bulshada maanta joogto gobolka shabeellada dhexe ee jowhar aad ayaan ugu qanacsanahay inaan yani mataqaana aan ku shaqaysto maanta farsamadan waa xifrad aan soo bartay aniga ilaahayna oo ugu ilhaamiyey runtii waxaan isleeyahay in bulshada aan ka kaaftoomiyey inay maanta ay xamar ay u doonaan alaab marka alxamdulilah shaqada way noo socotaa waynu haynaa bulshada jowhar waxay si weyn ugu tiirsan tahay farsamayaqaanada si loo xaliyo dhibaatooyinka farsamo ee nolol maalmeedka